magacaygu waa bishaar xuseen calas cagadheere kam jerman dhinac baarudo waxaan saaka kugu wacnay oon kugu imaanay cabasho aan ka qabno dadka aan la noolnahay host community ee degan xarada cagadheera muddo waan wada nooleen dhibaatooyin dambe oo soo kordheen sidii loo doortay embiga dambe dhibaatooyin soo kordhay ayaan kacabanaynaa dhibaatooyinkaas oo ah in maaragtay meelihii resourceska ama eh, ay lahaayeen dadka qaxootiga ah in maaragtay ay ku habsadaan dadki dambe oo, eh, embigi iyo dadkiisi dambe oo guddiga uu soo doortay ay micnaha nala qabsadaan meelihii qaxootiga aan annaga aan ka shaqaysanayna sidii kawaanadii oo kale sidii maaragtay iskuullihii ee, madrasayaalkii yar oo qaxootiga u lahaa sidii meelihii garoomada lagu dheelayo sida qashinqubyadoo kale meel alla meesha qaxootiga u lahaa ee me- qaxootiga qaasku ahayd ee inay qabsadaan oo ay degaan ama maaragtay waan ka shaqaysanayna ay dhahaan dhibaatadaas ayaan la soconnaa waan la hadalnay oo waan dibaan la had- waan si kastaan ula fadhiisanay wax ma aragtay oo la dhaho eh, meelaha macnaha baloga markii eh, uu degan yahay meel looga talagalaa jirta balogi oo maan dab hadduu dhaco inuu macnaha balogi ay kusoo qaano kale way iska ooteen meela waxaa jirta community centers la dhaho kale life centers oo kale way iska ooteen maaragtay in- in haddii ahaan lahayd tuubooyinka oo kale sidoo kale Eh, haddii aan nahay xarada xagar dheere dhibaatooyinkaas haddii ay sii socdaan kuma sii noolaan karno Eh, waxaan rabnaa in maaragtay eh, dhibaatooyinkaas nagala joojiya haddii Een, magacii waa xayba nuur xaliid faamjaaleedi anagoo badan oo xagardheer liidhaaskeeda iyo mas-uuliinteeda waxba maqnayn baan nahay waxaan ka cabanaynaa maanta xerada xagardheer inay wax shaqa ah ka jirin oy xiran tahay wixii xirayna ma garanayno unhcr namay dhihin xeradaa waan xiray anay albaabaha waan ka laabtaye danaysta oo meel u kaca ilaa hadda wax akhbaara ma hayno macluumaadka labada xero kale ee helaan ma helo ee bulshadanadu way dhib qabtaa subax walba tarasadkay kusoo kor lahaan hooyooyinka iyo gabdhihii ilmaha watay kuwa umulaha ahaa wax akhbaara ma helo wax wax naloo sheega ma laho marka saaka waxaan u imaanay oo cabashada u keennay dadkii aan la noolayn waxaan rabnaa mb iyo kansolo iyo jiif iyo dhiyo wax maanta annaga facaalo khayr noo sameeyey male qaxooti baan nahay xaquuq baan leenahay xaquuqda annadii waa la dulsiiyey meesha ilmaha banoonta noogu dheelahayeen een- oon oon oga ceshanaynay maxay ahaday ciidamaha inay ku darmadaan yaa la oota waxaa la ootay meesha qashinka markuu gabadha yar soo jiida lagu shubahay marka waxaan rabnaa meeshii xagardheer labada kun iyo sagaalka ilaa hadda community center aheedan ku shirayna yaana laga qaadaya annaga dhibaatooyin badan baan qabnaa waxaan nagu ridayna waa dadka deriska nala ah waan la hadalna dadka deriska laakiin dadna yasi waayo ooban na- annaga dad ahaan noo tixgelinayn qofku yasi maxaad cod ooga sheegani marka hay-adda ilaahay dartii baan u deganayna noo xilsaareed unhcr yaan rabnaa waxay naga rabto inay noo sheegto xeradan lahaaqahaya wax la- ay dejisaa ilaad ifato hana dejiso xagar dheer ha ku bilowdo haddii kale ahayn xaquuqdii aan lahayn aan helno bulshada aan la noolahay iyo un iyo deegaan aan wada fadhiisana xaquuqdanadii halkaas fifty fifty baa ulahayna hanalooga aniga waxaan dhahay faadumo Mm, waxaan ka socdaa xaga dheer refugee camps aniga waxaan ka hadlay arrinta kawaanka Een, waxaan nahay dadka ka ganacsada ganacsiga kawaanka Een, shaqadii aan wadaynay caruura ku kursanayna way socon laadahay waxay ka socon laadahay dad baa rabaan inay lacag ka qaataan baa rabaan inaa lacag laga sii neefkii la qalay ood adiga qalatay neefkii suuqaad ka iibsatay canshuur baad iska bixisay waad soo qalatay markii meeshii lagu qalay la keenay qofka uu ku dhihi lacag bixi haddii aadan bixininna waad u dhimani waana lasoo weerar dhowr jeer waa lasoo xirxiri boon bay hadda aan haysana anaga qaarka anaga qaara boon haysta anaga maxaa haysa waxaa samaynaya dadka degan deegaanka aan degannahay dadka degan annagaa dhulku iskale dhulka anagana anagaa xukunay dhehen qofkan waxba naga siinin kuma ganacsanayo marka dowladda way og tahay diyooga d c tango five kulli way og yihiin En meel walba waa laga ogay arrintaan hada un waan geynay raas waan geynay hadda un lcr aan ka codsanaynaa anaga qaxooti baana waxayna siisana naguma filno inaan ganacsano xura anaa u baahannahay haddii dhib uu jiro dhib dhulka anaga u joogi lehen dhulka anaga waxaa usoo tagna inaan nabadgelyo helna waay meesha haddaan joogna nabadgelyo kuma haysano sababtoo qof xoolihiisa ma wadane aan shaqaysano biriis raadsana dadka aan micnaha aan ka noolaalano nale waa lidin dilaya mar walba naloo soo weerara naloo hanjabaya haddii maxaa la dhihi jiri waxaan u baahannahay inaan xornimo helno waxaan u baahannahay inaan nabadgelyo helno waxaan u baahannahay inaan xaquuqda aan leenna aan helno waxaan u baahannahay inaan noolaano sida bini aadamku u nool yahay u noolaano قادر قاو محمود وارفجي سكاشي لبدين سو ديق حقدير الا يوم هذا انا واجو وحان كدغ عدا كوان كوان بريغي هore way fiicnaa ilaa 20 sano laakiin hadda maryahan dambe waxa imaaday macnaha lacag si yaa way waa nimanka deegaanka oo oo la leeyahay community sabab hadda tookan leeyahay tookaday dadaadaysiin waxba kama jiraan meesha tooka marka waxaan dhahnaa anigu kuma shaqay karno waana dhibe xoolo uma haysanno awooddaa ma haysanno meeshana kolley inku dadaan u joogno yaa kamid ah dadkaa waxaa ka mid ah dowladda kenya oo marka hore baan ugu ogeyn meesha ammaan noo keenta ammaankeena sugaysa koo waxaa lamaysa un c r un waa tuunsannaha inay macnaha ayna sidii hore ahayn berigii hore waa naloo weeri jiray waxaa dhihi jiray maxaa idin haaya maxaa dhibkiina kawhalla dhibkiina hadda beryaha dambe maba jiraan waxaas waxaa soo eray waxaan rabnaa hadda labada xero xulaa lagu shaqaystaa xurnimo waana qaxooti dagaal iyo ifo kamaa saas inaan ku shaqaysanno haddii la waaye meel aan ka shaqaysan karin in nala geey waxaa waaye macnaha kawaali ahaan dadka kalena waa nolol mid